dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo
lamana indoora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax u dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane gayaan isdoortaa eheel ku taama aroskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la unkaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhey dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega afkoo ila eega bal eega eega eega baqaad ka jacay bal eega eega eega adkaystay eega bal eega eega eega wayu wahatee bal eega eega eega haboodkuma ee eebow o o o eebow o o o eebow
meel kasta oo galiili ka tirsan oo uu ciise tegey dad badan ayaa ku soo ururay dadku waxay aad ugu heelanaayeen inay arkaan macallinka naxariista badan oo ay akhbaaradiisa awoodda le maqlaan waxaan idinku leeyahay waxba noloshiinna ha uga fakerina wixii aad cuni lahaydeen ama waxa aad gashan lahaydeen noloshuna waa ka qiimo badan tahay cuntada jidhkuna waa ka qiimo badan yahay dharka bal eega haadda wax ma beertaan oo ma goostaan oo ma lahan kayd ama bakaar weliba ilaah ayaa quudiya intee in laeg baad ka qiimo badan tihiin shimbirahaas laakiinse runtii waa inaan nafteeda ka taxadarno midkiinaba intuu walwalo wax ku dari kara cimrigiisa haddaydaad samayn karin sheega sidan u yar maxayd ugu walwalaysaan waxaa kale
noo sheeg wax kale
u fiirsada ubaxyada siday u koraan ma shaqeeyaan waxna ma tushaan weliba sulaymaan oo wata ammaantiisa uma quruxsanayn mid iyaga ka mid ah haddii ilaah dhar hubiye cawska duurka maanta kaasoo barrina lagu tuurayo dab intee in ka badan buu hubaa inuu dhar idin siiyo idinka iimaanka yaru iimaankayaga noo siyaadi haddii aad leedihiin iimaan khardal la-eg waxaad ku odhan kartaan geedkan sukumika ah tag oo badda ku dhex tallaalan oo wuu idin addeeci doonaa
inkastoo ay waxbariddiisii canaanatay dadka waaweyn haddana dabeecaddiisii deggeneed waxay soo jiidatay carruurta hoostiisa ayay fadhiisan jireen iyagoo dhegaysanaya jarrabaadyada dembiga waa la hubaa inay imanayaan laakiin hoog waxaa le kan ay ku imanayaan waxaa isagu u dhaami lahayd inta qoorta dhagax lagaga xidho in badda bartankeeda lagu tuuro inta uu mid ka mida kuwan yaryar dembi ku sababi lahaa wejiye waxise weyne ka muuqdo ayaa isaga daawan jiray oo si taxaddar leh u dhegaysan jiray inkastoo aanay aad u fahmayn waxa uu lahaa sidee bay u eg tahay boqortooyadaylaah waxay u eg tahay sidan nin baa qaadaya inii khardala oo wuxuu ku beerayaa beertiisa abuurkii baa weynaanaya oo noqonaya geed oo shimbiraha ayaa buulal ka samaysanaya laamihiisa xaggay middan ka ahaan doontaa boqortooyada ilaah boqortooyada ilaah uma timaado habkan loo arkayo ninna ma odhan doono fiiri waa taas ama waa tan waayo boqortooyada ilaah waa idin dhex taal wakhti ayaa iman doona aad idinku dooni doontaan inaad aragtaan wiilka aadanaha laakiin ma ad arki doontaan sida uu hilaacu uga ifacerka gees ilaa gees ayaa ay ahaan doontaa wiilka aadanaha maalintiisa laakiin marka hore waa in uu in badan silcaa oo ay diidaan dadka maanta jooga subax ayaa ciise iyo xertiisii oo isu diyaarinaya inay baxaan waxaa ka soo daba orday nin madax ka ah sunnugog ama macbud meeshaas ku yiil dabadeedna ciise hortiisii ayuu jilba joogsaday ninkani wuxuu doonayay inuu ogaado sidii uu weligiis ilaah ula noolaan lahaa markuu dhinto kadib macallin wanaagsan maxaan sameeya anigu si aan u helo nolosha weligeed ah
maxaad wanaagsanoo ii leedahay ma jirto cid wanaagsan ilaah mooye adigu waa taqaanaa oomiirta ha sinaysan cid ha dilin oo qofna been ha ku ajtakayn ixtiraam aabbaha iyo hooyada ilaa yaraantaydii anigu waan soo addeecayay dhammaana waa miirta
waxaa weli kuu haray hal shay oo lagaa rabo samaynteeda waa inaad bixisaa waxaad haysato oo masaakiinta siiso oo maal baad ku yeelanaysaa jannada haddaba kaalay oo isoo raac
ninkii maalqabeenka ahaa isagoo hoos u jeeda oo murugaysan ayuu tegey ciise wuu fiirinayey markuu tegey dabadeedna xertiisii ayuu ku jeestay oo ku yidhi
sidee bay ugu adag tahay in nin taajirihii soo galo boqortooyada ilaah in nin taajirihii soo galo boqortooyada jannada waxaa ka sahlan in owr maro cirba duleelkeed
ayaa dabadeed badbaadi karaa
waxaan dadka u suurtoobaynin waa u suurtoobaan ilaah
rabbiyow na badbaadi annaga rabbiga ammaana waxbaraddiisii khaaska ahayd ee ilaah ku saabsanayd iyo naxariistii uu muujiyey kuwo badan oo ay bulshadu dayrisay daraaddood ciise dad badan ayaa u iman jiray meel kastoo uu tagaba maalin isaga iyo xertiisii waxay soo galeen magaalo yar nin indhala ayaana jidka dhinaciisa fadhiyey
haye waa maxay wax dhacaya maxaa socda
ciisihii reer nasaareed ayaa halkan maraya
ciisow adiga ina daa'uudow ii naxariiso aniga
maxaad iga rabtaa inaan kuu qabto
waxaan rabaa inaan wax arko
oo wax arag iimaankaaga ayaa ku bogsiiyey e
waan arki karaa waan arki karaa waan arki karaa
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax udhino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhaca shaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax dhurdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taama aroskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la'unka ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa Eebon, oh, oh, oh, eebon, oh, oh, oh, eebon, ubadkayle sii, eebon, u adeega sii, eebon, inomiya gabdhaba, eebon, adeeca sii, eebon, adamaaligi, eebon, arzaaqna sii, eebon, ubadkayle sii, eebon, u adeega sii, eebon, inomiya gabdhaba, eebon, adeeca sii, eebon, adamaaligi, eebon, arzaaqna sii. umalkiyo dooha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane labaka ilaalsha nacabka irdhiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aalamida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaamnimo baray ammaan mudana umalkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan Eebon, adamaaligi, eebon, arzaaqna sii. Eebbo, eebbo, ubadkayna sii. Eebbo, eebbo, arzaaq waa saxsii. Eebbo, eebbo, ubadkayna sii. Eebbo, eebbo, arzaaq waa saxsii. Eebbo, eebbo, ubadkayna sii. Eebbo, eebbo, arzaaq waa saxsii.
haddaba isaan uga soo hadalnay markay cunaha ku dhacdo dhibaatada ay leedahay haddana markay caloosha ku dhacda ayuu inoo marayey waxaana ku xigi doono eh, marka t b du ay infectionkeedu ka imaan kara xataa dabada marka caloosha sidaan hore uga hadalnaba t b du madhecirka ayay baabi'inaysaa meeshii xuubkaa dilaacayo calooshiyaa mataqaanaa eh, xuubkeedii baa dilaacayo meeshii biyaha ku fakanayo beerkii ayaa dhibaatoobayo oo liver absasa dhacayo qofka wuxuu dareemayaa tabardarro kale xanuunuu dareemaya madaxa xanuunayo lafihiha garaacamayo calooshiya barareyso cuntadii ma qadan karayo marka iyadana waxaa loo baahan yahay marka calaamadaha noocaas laisku arko calooshu soo bararto oo qofku mataqaanaa beerkii bararo marka macnaha waxaa jiri karayso in mataqaanaa t b du ay ay keentay dhibaato marka t b britonitis ayaa jirto oo xubkaasi ti caloosha ku dahaaran ayaa meesha mataqaanaa dilaaci karta meeshii biyaha fadhiisan kara inflammation xanuun baa ka dilaacayo marka caloosha ayay isu gudbi kartaa madcerada kale ay isu gudbi kartaa geliyaha isu gudbi kartaa bakteriyadu intaas xubnaha way gelgeli karaysaa laakiin meelahaas marka ay dhaawacdo calaamadahaasa lagu arkayaa marka qofka biniaadamku waxaa loo baahan yahay in uu iska jiro t b da mataqaanaa caloosha ku dhacdo badanaaba waxaa lagu kala qaadaa weelasha lagu cunayo maxaa yeele t b dii calooshaada ayaa mataqaanaa tegaysaa toos waxay raacaysaa cuntadii biyihii aa cuntay waxyaalahaasiti ayay raacaysaa meeshay calooshay tegaysaa meeshay waxay ku sameynaysaa markaa inay ku korto ka bacdin nabray ku sameynaysaa infectiona meesha ka dhalanayo xuubka caloosha qaybihiisa dilaacayo marka beerkii ayaa dhibaato soo gelaysa maxaa yeele beerku wuxuu ku curan yahay mindhacerka yar ayuu xulilayaa toos xiriir ah marka waxaa kasoo abisgareeya wax alla wixii nuxur ah ama daawo ha ahaato ama cunto ha ahaato marka saasay asagana absisku ku qaadaya infectionka ku qaadaya marka asagana dhibaatadaasite ayaa ku dhacayso marka waxaa loo baahan yahay qofka biniaadamku in t b d uu ku qaadi karo kala qaadashada ahaa nooca weelasha wax lagu cunayo marka la leeyahay ragtal t b na waa marka futuda ku dhacdo futuda hadday nabar ku samaysmato oo qofku nabar meesha ka samaysmo t b d waxay awood u leedahay nabarkaasite inay effective ku samayso ay ka raacdo meesha oo meeshii ay mataqaanaa ka samayso bacteriadu ay ka qofka biniaadamka meeshaas oo ka dhalan karo in mataqaanaa dabadii ay bararto oo barar ku samaysmo oo ay aad zaa-id u noqoto iyo belbel fara badan iyo maxaa la yirahdaa dhacaan fara badan meeshii mataqaanaa in lagu arko marka calaamadaha lagu garta t b d horesaada ku sheegnay meeshii ayaa malax fadhiisanaysaa marka qofkii waxaa lagu arkayaa barar fara badana lagu arkayaa cadaadaa lagu arkayaa marka waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa lala socdo nooca mataqaanaa marka qofku uu hayo dhibkii markuu caloosha ku heeyo markuu ka heeyo maxaa la yirahdaa cunihii markuu sanbabka ka heeyo markuu maqaarka ka heeyo markuu lafaha ka heeyo marka intaba waxaa loo baahan yahay qofka biniaadamku in uu la socdo marka t b da marqaarka waxaa dhici karta in ay mataqaanaa post primary mataqaanaa pulmonary tuberculosis ahaan inay dhiig ay raacdo oo ay mataqaanaa meeshii ay ka samayso meningitis inay ka samayso oo xuubkii maskaxda ku yaari ay tagto meeshaasi tina rabjir uu ka dhaco marka maskaxdii ay dhibaato kusoo gaarto marka t b du waa cudur aad iyo xun oo aad aad u dhibaato badan dhibaatooyinkeedana ayna mataqaanaa haddaanan si mataqaanaa taxadar ah aan layskaga ilaalin marka siyaabaha t b da loo ilaalin karo alaabo waxawaaye meelaha dadka cudurka feeraha aada u jiran ay qabaan iyo dadka baronkiitada xun qabo iyo dadka qabowga xun qabo iyo dadka mataqaanaa tabartooda aada hoos ugu dhacday meelaha ay joogaan marka lala macaalimoolnayo ama lala mataqaanaa dhaqmayo in si taxadar ah loola dhaqmo hayeele waxaa loo baahan yahay qofka biniaadamku in uu nafsadiisa dowra oo nafsadiisa ka taxadara hadduu nafsadiisa ka taxadarin meeshii waxaa imaanayso inuu cudurkii naftigiisaba halis uu u noqdo qaado marka soomaalidu waxay dhahdaa daaweynta kahortaga ayaa fiican marka waxaa loo baahan yahay reerka ay ka mid ah t b da ku dhaco in ay u sameeyaan meel gaar ah si daawadiisa iyo cuntadiisa loo warqabo maxaa yeele haddaa cuntadiisa soo qaato meesha ugu keentid weelashiisa uu dhaqdo uu nadiifsado maxaa la yirahdaa nafsigiisa idigala fogaado qofkii biniaadamku waa karantiin marka oo waxawaa solited way meel bawda ka fadhiyaan marka siyaalaha uu idinku qaasiin lahaa joogtada ah ee fursadda ah ee mataqaanaa bakteriyada u yeelan lahayd in ay idinkugu soo gudubto ayaa meesha ku yaraanayso maxaa yeelay meel gaar ah ayaa qofkii biniaadanka ah ayaa kula mucaamalatay t b sideedaba aadaa waxay ku fiican tahay in lagu daaweeyo isbitaalada maxaa yeele isbitaalada iyo dadka khibradda u leh waxay yaqaaneen aqoontii ay ku xadidi lahaayeen qofka biniaadanka marka waxaa loo baahan yahay aalana haddii mataqaanaa guriga ay noqoto in qofka biniaadam aadankii guriga noocyadaasiti uu ku taxadaraysa qofkii walaalkiisa waa ehelkiisa waa qaraabadiisa ula macaamulon lahaa
عشقي قول
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu tcom mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkayn kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax udino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhaca shaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax dhurdino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane